tan iyo maalintii shalay qaybo badan oo ka mid a xaafadaha magaalada jabuuti ayaa ku sugan biyo la'aan iyadoo mas-uuliyiinta wakaalada jabuuti ee biyaha ee loo yaqaan oneyad aanay wax faahfaahina ka bixin dhibaatadaasi biyo la'aanta inkastoo toddobaadkan biyuhu ay u soo dhacayeen si teelteela haddana maalintii shalay ilaa maanta dadka reer jabuuti badankiisu ma hayaan biyo waa kuwan qaar ka mid a oo arrintaasi iga warramay wallaahi biyola'aantu aad bay noo saamaysay halkan guudka waan haysataa kaniifkii waxaan ku gallaallaannahay dee ma garanayn inaa halkan problemka xaggan dee xagga xafiiska biyoqaybinta inay ka tahay wax macnoo laynisiima jiro wax macnoo nasiina ma jirto oo waan noo aamusan yahay unoo annaguna biyola'aantii maan ku jirnaala dadku biyo macaan oo iibsanayaan baan arkayy wallaahi taasi aad aad iyo aad bay noo taabatay annaguna ma awoodno dee inaan iibsanno biyo macaan aan lacag aan ku gadanna maha waayo noloshii kalean dee la caaridnaaba kolkaa biyuhuna dee waa waxay ka yihiin lafdhabar noloshii maalmeedkii dee dhibtaasi wayna haysataa insha alla dee bal waan rajaynaynaa in dee wax laga qabto biyola'aan baan haysta biyo waxba mayna waxaan kiniibka ku gallana maayno iyo masaakiin baanna welibana halkan adigu meel makhaayadaad haysaayo biyaha xoog baad ugu baantood ku shaqaynaysaa haa ma hayo iminka shan isho waa imsa cisho shan isho ma hayo jirkaankaan iibsanaa maxaa laynagu macnay kolka marka wallahi ma garanayo maama way ma sharikaanadii ood iibsataan haa waa konton faran baan siisanaa waa inagu qaali qaali yaraantu way jirtaa dee magaaladuna waa tallaa wala cabaadayso waa dad dan yaroo dee biyolaantu ay ku dhacdayna markaa waxay ku awoodaanay kuwa kaloo macaan ku iibsadaanna aan haysanba
horta waa salaamada rabadan waxa weyn biyola'aantaasi waxayna haysataa ilaa iminka muddo ku dhow toddobaad ilaa shan cisho markaa waa dhibaato ku soo daristay waddankeenna biyola'aanta dadkiina ma awoodaan hadday acab tahay hadday maxaydaan maydhasho tahay biyo macaan inay soo gataan way ku culus tahay markaasi waa waxaana tacni marka mashaakilkaana in la xalliyo iyo dee waa jirtaaba laleeyahay laakiin si loo xalinaya ma hayno weli laakiin muddada toddobaadka aad sheegtay biyuhu may wada maqnayne kolba way soo dhacayeene iminka dhibaatadii waxay ka jirtaa waa labadan cishay u dambaysay ayaa biyo lalaayay ha labadan cishay ugu dambaysay ayaa ugu daran ayaa ugu sii daran taasina dee waan xalinaynaa bile walaa xalkayga ma had biyo la'aanta wallaahi waa digin sababtoo dadkoo ku dhan qaar waxba haysan baa jiraa yaa oo welina bilaa biyaa lacagtiina awoodi kareen laakiin waa liibsanaa laakiin dad waana biyo macaan waa biyo macaan laakiin dadka qasab bay ku tahay inta iibsadaan sababtoo biyo la'aan weeyaan biyona ma haystaan taa waa ku kaliftay inta iibsadaan kota faran hadday awoodi karaan iyo qaarqaad awoodi karin baa jira oo laakiin dad danta u geysa dhibtu way badantahay waa iska badantahay dhibtu maxaad rajaynaysaan dee dabcan ina biyo la soo celiyo haa inaa biyo la soo celiyo sida hore ku noqdaan ay ka sii ficnaadaanba dhinac kale qaar ka mida madaxda mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa iyaguna ka warbixiyey dhibaatadan biyo la'aanta iyadoo duqii hore magaalada jabuuti ahna guddoomiyaha xusbiga raad cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaano tx uu sidan igu warramay waxaad moodaa in nasiib darra ay tahay dadku ay ku waabariisteen ilaa iyo shalay biyo la'aan joogtaa oo ka taagan haba yaraatee wax warbixina oo ka soo baxayina xafiisyada dowladda kala duwan haddii ay maamul hoose tahay haddii ay maamul dhexe tahay iyo haddii ay maamul sare tahayba iyo ciddii waxaani ay khusaysayba runtii waxay ka turjumaysaa uun maamul xumada dalkeenna haysata uunbay qayb ka tahay ma ku saamaysa adiga biyolaantaas cid ayna saamaynin ma jirto waayo iyo kuma dareemayaan waxay leeyihiin haamo iyo barkado ayay leeyihiinoo waxa uu saamaxaya ummadda way ka jeebroon yihiin laakiin dowladdu gudoomiye way dadaalaysaa watan dee isku tallaashay ee biyihii macaanaa uga soo qaadiya etoobiya ee dhowaanba dee la hirgelin doono la arki doono xaafad walbo jabuuti halkii markii hore biyo dhanaan laga cabi biyo macaan la cabi doono way iska dadaalaysaa dowladda cabdiraxmaan mushkiladdu waxa weeyaan ummaddu haddii ay biyola'aani ku dhacdo in la ogeysiiyo oo la yidhaahdo biyola'aan baa dhacday waxaana way ku dhacday ka tabaabushaysta ay garab gashay iyaduo boonyadihii iyo wixii oo dhanna u diyaariso laakiin dee niman biyo macaan cabayo iyaku ku maydhanaya barkadihii iyo waxaas runtii waa nasiib darro weeyaan inay dadku jahwareeraan dhinacay u jeestaanna ay garan waayaan iska daa suuligii iyo cuntadiina waxay ku qabsadaan ay leeyihiin waa nasiib darro maamul xumada ka turjumaysa dalkeenna haysata dhinaca dowladda jabuuti iyo xafiiska wakaaladda biyaha ee jabuuti ee loo yaqaan oneyad oo aan tiraba dhowr jeer maanta ku noqnoqday waxay mas-uuliyiintu ii sheegeen inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan arrintan rabadaan muuse v o a jibuuti